xaaladaha shaqiyarida baahsan waxa ay saameyn togan iyo mid tabanba ay ku yeesheen dhalinyarada waxaana muddada soddonkii sane ee ugu dambeysay dhaqdhaqaaqooda uu ku saleysnaa ganacsiga noocyadiisa kala duwan si loo yareeyo cabashada dhalinyarada ee dhanka shaqooyinka iyo sugidda maalgelinta hay-adaha oo keliya ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada tani johar waxay cod dheer kaga codsadeen ganacsatada waaweyn ee magaaladan inay maalgelin u sameeyaan wuxuu rabaa hadduu ganacsi sameeyana ganacsi markaas mug leh oo faa'iidaysa qofkaas wax celin kara ay tahay ganacsi noocaasene wax lagu bilaabi karo ama qarashaadka lagu bilaabi karo waa qarash aad u culus qofka dhalira ah oo hadda waxbarasho soo dhameeyey ma heli karo marka dhalirada waxay u baahnaan lahaayeen ganacsita maalgashato oo ka faa'iidaysato haddii ay ahaan lahaayeen kuwa bangiyada haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ganacsatada markaas ilaahay wax siiyo jeebka leh in dhallinyadii ay dhahaan war fikirkeena maxaa idin imaa maxaa idin sameynaa oo maalgelin idin ku sameynaa dhallinyada laftirkooda in ay la macaamilaan bangiyada iyo ganacsiyada dadka ganacsatada waaweyn ah ay u tagaan inay dhahaan waxaan i waxaan ahayaa niyow maalgeli anina aan ka faa'iido aqoonteeda xooggeeda aan kugu kaalmee adigana jeebka lahaawo marka way jiraan qaar sameeyey laakiin number hadda oo macquul ma ahan marka la fiiriyo fursadaha waaweyn ee magaalada ka banaan ama guud ahaan magaalooyinka dalka iyo kuwa hersheelo ka banaan fursad aad u balaaran waayo marka ninka dhalinyara laftirkiisa waxaa loo baahanya inuu horta sameeyo galgal oo xaggaas ah ganacsatada laftirkan ay ku dhiiradaan inay aaminaan dhalinyarado ay maalgelin ay ku sameeyaan ay hadda magaalada johor aan joogno ganacsiya waaweyna ka banaan oo magaalada ay u baahan tahay oo shalay aan waxba ahayn oo maanta alxamdulilah markii loo fiiriyo shalay meeshay taagnaayeen aan maanta taagnayn marka waa dhallinyarada qaarkood waa ku faarnaa laakiin ma badna waa wax yaroo fara ku tirsa marka waxaan aaminsanahay haddii oo dhallinyaro saasoo kaleento ay han iyo niyo ii sheego weli xataa wax weliba waxaan aanaynaa haddii amni nadiif la helo iyo kala dambeyn iyo soo celinta bilicda magaalada waxaan aaminsanahay in oo dhallinyarta ay han yeeli lahaayeen yani ganacsi fiican ay sameyn lahaayeen haddii ay hirgasho talooyinkani ka soo maacday dhalinyarada bahda aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada tani johar waxaa loogu wadaa in uu hoosu dhaco uu ku yimaado heerka xaaladaha shaqiyari ee ka jirta magaaladan iyo tabashooyinka joogtada ah ee dhanka shaqooyinka ah ee ay soo jeedinayaan dhalinyarada ku nool jowhar